Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xariga ka jaray xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee degmada Shibis oo dib u dhis iyo qalabayn lagu sameeyey waxaana goobjoog ka ahaa munaasabadda xarig jarka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir iyo ururka haweenka degmadaasi agaasimaha guud ee agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir Dr Maxamed Maxamuud ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay qaban doonto xaruntan hooyada iyo dhallaanka ee xarigga laga jaray waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inuu gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho oo noo furay xarunta degmada shibis oo ah xarun aad u fac weyn muddana kasoo shaqaynaysa adeegyada caafimaadka mudana gudoomiye sida aan warbixinta kugu siinay gobolka banaadir muddaba wuxuu waday dardargelinta adeegyada caafimaadka tanna waxay qayb ka tahay dardargelintaas waxaana loo socdaa in la hormariyo adeega caafimaadka hooyada iyo dhallaanka si loo yareeyo dhimashada hooyada iyo dhallaanka oo muddaba aad riboojyada ay u badnaayeen dhimashadooda waxaan wax ka qabanay hadda qaybtan oo maternatiga oo dhib badan naga haystay iyo qaybta tallaalka oo coverageka ugu badanna aan ka sameyn maalmihii ugu dambeysay taana waxay ku imaatay wada shaqaynta degmada degmooyinka iyo gobolka banaadir iyo wasaaradaha kaleeto oo xiriirka nala leh waxaan kaaga mahad celinaynaa waqtigaada degmadan xaruntan waxay u adeegtaa laba boqol sagaashan iyo shan kun oo qof taargetkeeda oo iskugu jirta marka dadka degmada degan iyo dad kaleeto oo ka yimaado degmooyinka xiriirkala leh waxayna taasaysaa marka si loo heli lahaa caafimaad dhammaystiran oo qof walba oo soomaali ah oo xamar joogo inuu xarunta caafimaadka uu ka heli karo adeeg caafimaad oo bilaash ah gudoomiyaha degmada shibis cali soomaali iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basmo caamir jaketi ayaa si wada jir ah u soo dhoweeyey xaruntan hooyada iyo dhallaanka ee laga hirgeliyey degmadaasi
msjkan mudane gudoomiye agaasimaha iyo madaxa msjkan la qabaa waxa uu shaqeeyaa dadka degan degmada shibis iyo xitaa dadkii degmooyin kale ee dariska lahaa degmada shibis waa msjhaya howl caafimaad oo adag waxaan uga mahad celinayaa maamulka gobolka banaadir gaar ahaan waaxda caafimaadka gobolka oo kaashanaysa un appetite safe children oo dibudayactirkan quruxda badan halkan ku sameeyey insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa hadduu ilaa yidhaahdo in qeybaha ka hara msjkan iyo ballaarintiisa hadduu ilaa yidhahdo gudoomiyaha iyo maamulka cusub ee gobolka banaadir inay dardargelin doonaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan u taagannahay maalin walbaba inaan bulshada adeegii gaarsiino la daadajiyo heer degmo heer laan heer waax inuu gaaro adeega ay bulshada u baahan yihiin ee ka mid tahay caafimaadka sidaad arkaysaan m c h kaneeti waa m c h ka ugu weynaa degmada shibis ku yaalay mar walbaba m c hda waxaa loogu talagalay inaysan hooyada aysan dayacmin caruurta soomaaliyeed aysan dayacmin ee helaan adeeg dhammaystiran dhakhaatiirtii iyo daawadii si lacag la-aan ah ay ku heli karaan degmadooda gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in maamulkiisa uu dadaal ku bixin doono dhismaha xarumaha danta guud
runtii waxay noo tahay farxad inaan maanta halkan ka xarig jarnay m c h kii faca weynaa ee ay lahaa degmadan shibis ee dib u dayactirka lagu sameeyey shaqo wanaagsanna laga qabtay waxaan leeyahay cid kastoo gacan ka geysataba waa ku mahadsantaha ayaan leeyahay waxaan si gaar ugu mahad celinayaa maamulka degmada iyo agaasimaha caafimaadka oo juhdiga ku bixiyey iyo maamada intaasoo sano gacanta kusoo haysay m c h kan iyo dhakhaatiirta kala duwan ee ka shaqaynayso m c h ka ayagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin khidmada aada u heysiin dadkiinana mahad idinka gaarta ayaan leeyahay runtii m c h ku shaqada uu qabto mid hadda aan ka sheekay karna maaha maxaa yeelay dhallaanka yaryarka ah oo xilligaasi u baahan daaweynta iyo ka warqabka waa meesho looga warqabi lahaa maamada foolanayso waa meesha ay ku dhali laheeday oo u sahli laheeday inay goobta ay ku dhali laheeday